alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira faslun fasalkani wuxuu ku saabsan yahay sekada ganacsiga iyo macaadinta la qoto iyo rikaaskoo ah wixii ay aasteen dadkii islaamka horti jiray iyo mid walba waxa laga bixinaya sida looga bixinayo wuxuu yihi watuqawamu waa la qiimeynaya curuudu tijaarati ganacsiga alaabtiisii alaabtii ganacsiga loogu tala galay cinda aakhiri alxawli ay maca aakhiri alxawl sanadka aakhirkiisa ayaa la qiimeynaya bimaa lacagtii baa lagu qiimeynayaa ishturiyat la soo iibsaday curuuda naqdigii bimaa naqdigii baa lagu qiimeynayaa ishturiyat la soo iibsaday ee curuudu tijaarati bihi isaga lagu soo iibsaday sawan waxaa isku mida kaana ahaya thamanu maali tijaarati xoolaha ganacsigu xoolaha ganacsiga raasamaalkoodu nisaaban ahaya mid sakagoysa amlaa mise sakagoys ma ahaana fain balaqad hadday gaadho qiimatu lcuruudi alaabta ganacsiga qiimaheedu aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa nisaaban qadarkii dahabka ama fidadu ay ku saka goyn jireen zakaaha wuu sakaynaya waajib bay ku tahay inuu saka ka bixiyo wailaa wain lam tabluq qiimatuhaa nisaaban aakhira alxawl xoolaha ganacsiga qiimahoodu haddaanu gaadhin sakagoys sanadka aakhirkiisa falaa ay falaa zakaata wax zakaai fiiha kuma waajibin wayukhraju waa la bixinayaa min dalika ay min qiimati alcuruud alatii balagat qiimatuha nisaaban alaabta ganacsi ee qiimaheedu uu sakagoys gaadhay bacda buluuqi qiimati maali tijaarati wayukhraju waa la saarayaa buu min dalika kaa la sheegay oo curuuda ah alaabta bacda buluuqi qiimati maali tijaarati xoolaha ganacsiga qiimahoodu markuu gaadho kadib nisaaban u gaadho rabculcushri baa laga bixinayaa rabculcushri baa laga bixinaya macnaa toban meelood oo meel rubiceed baa laga bixinaya oo minhu ay min qiimatihi oo qiimihiisa ka mid ah imaha rabculcushri alaabta lafteeda waxyaabaha sekadu ay ku waajibto waxaa ka mid ah xoolaha ganacsiga loo bandhigay ee la rogrogayo si looga faa'iido xoolahaasi inay saka ku waajibtay qur-aanka ayaa loo daliishaday ilaahay baa subxaana wa tacaala amray dadka muuminiinta ahi waxa wanaagsane ay tabcadeen inay wax ka bixiyaan min tayibaati maa kasabtu waxaa lagu fasiray curuudu tijaara maalka markaa ganacsiga loogu tala galay saxaabada rasuulkana waa ka sugnaatay maalka inay saka ku waajibtay waxaa ka mid ah cumar ibn khadaab radia allahu canhu iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo sida abu cubayda fi kitaabi alamwaal uu ku wariyey wakadalika malik fi lmuwata waxaa kaloo culimadu ay u daliishadeen alaabta ganacsiga maqsuudka iyo ujeeddada looga socdaa waa lacag lacag baa looga jeedaa waa qiimaheeda oo lacaga berigii hore dahab iyo fido ahaan jirtay haddana lacagaha la yaqaano oo dahabka iyo fidadii la xukuma marka mar haddii maqsuudka laga leeyahay alaabta laga ganacsanayaba lacag ay tahay lacagtana ay saka ku waajibto alaabta laga ganacsanayana sakadii way ku waajibaysaa haddaba waxaa shardi u ah alaabta laga ganacsanayo se hore aynu usoo maray inay gaadho nisaab qadar ay ku saka goyso iyo xawl sanad inuu u dhammaado goormaa haddaba inay nisaab tahay la shardiyaa xoolaha kale waxaynu soo aragnay xoolihii noolaa dahabkii iyo fidadii inay shardi tahay inay nisaab ahaadaan sanadka oo dhan sanadka dhexdiisa wakti ka mid ah haddii nisaab ay ka hoos uga dhacaan in xawlkaasi uu kala go-ay sanadkaasi markay nisaab gaadhaan sanad kale loo bilaabayo haddaba alaabta laga ganacsadaa iyadu taa way ka duwan tahay oo iyadu inay nisaab tahay sanadka o dhan la eegi maayo loo shardiyi maayo markuu sanadku dhammaad joogo ayaa alaabtii la qiimeynaya qiimaheedaasi hadduu nisaabkii dahabku kusa ka goyn jiray ama fidadu kusa ka goyn jirtay uu gaadho markaasay saka ku waajibaysa haddaanu gaadhina kuma waajibayso sanadka oo dhan inay nisaab ahaato sakagoys ahaato maxaa loogu shardi waayey waxaa loogu shardi waayey cusri adayg iyo mashaqa arrintaa ku jirta qofka iminka bakhaar haysta ama dee dukaan ama alaab kalaba dhar iyo waxaa ka ganacsada haddii la idhaahdo sanadka oo dhan inay nisaab tahay baa shardiga waxay noqonaysaa dee habeen walba inuu wada qiimeeyo habeen walba xisaab xidh guud uu sameeyo saddex boqol iyo lixdanka habeene sanadkuu ka koobayay taana mashaqaa ku jirta walihaada aakhiru lxawl sanadka akhirkiisa ayuun baa loo eegayaa inay nisaab tahay waa kaa yidhi abu shujaac tuqawamu curuud tijaarati cinda aakhiri lxawli bima shturiyat bihi raasamaalka lagu bilaabay inuu nisaab ahaa shardi maaha hadduu boqol doolar ganacsigiisa ku bilaabay sanadku markuu dhammaad ahaa la qiimeeyey oo boqol kun ay noqotay la odhan maayo xoolahani sanadka bilowgiisii nisaab may ahayn aakhirkiisii mar hadday nisaab noqdeen sekadii waa laga rabaa sawaaءun kaana thamanu maali tijaarati nisaaba am la maalu tijaaraha xoolaha laga ganacsanayo thamankii lagu soo iibiyey inuu nisaab ahaa iyo in kale waa isku mid buuri oo lacagtii lagu soo iibiyey lacag sakagoysa hadday ahayd iyo haddaanay ahaynba alaabtaasunbaa la qiimeynayaa sanadka akhirkiisa hadduu qiimaheedu nisaab noqdo waxaa laga rabaa sakaa laga rabaa fain balagat qiimat lcuruudi aakhira alxawli nisaaban zakaha waxaa la eegaya inuu nisaab yahayna waa maxay waxaa la eegaya inuu nisaab yahay waa qiimaha alaabta oo alaabta marka sidee loo qiimeynaya maxaase lagu qiimeynaya maalintaa la qiimeynayo waxay suuqa ka marayso ayaa horta la qoraya haddii shayga tusaale ahaan toban doolar qofkan uu soo siistay ganacsada ah maalintuu qiimeynayo xisaab xidhka sameynayeyna shayga hal doolaru yahay halkaa doolar baa la qoraya sagaalkii doolara kale qiimihiisa maaha meesha way ka baxeen hadduu toban doolar isagu soo siistay oo maalintaa la qiimeynayana shaygu uu suuqa kaga iib baxayo boqol doolar boqolkaa doolar baa loo qoraya qiime macnihiisu waa sida oo u xumarayo wixii la soo siiyey ha ka yaraado ha la ekaado ha ka badnaado wixii la soo siiyey waxaa dib loo eegi maayo haddaba maxaa lagu qiimeynaya waxaa lagu qiimeynayaa naqdigii lagu soo iibiyey marka hore bima shturiyat bihi oo haddii dahab lagu soo iibiyeyna dahab baa lagu qiimeynayaa haddii fido lagu soo iibiyeyna fidaa lagu qiimeynaya hadda labada midna waxba laguma iibsado sida badan dee lacagtii lagu soo iibiyey baa lagu qiimeynaya haddii doolar lagu soo iibiye doolarkii baa lagu qiimeynaya haddii lagu soo iibiyey shilin shilinkii baa lagu qiimeynaya wahaakada lacagtii lagu soo iibiyey baa lagu qiimeynaya naqdiga noocii lagu soo iibiyey baa loo jeedaa labada qaar baa halkaa khalad u fahmo bimashturiyat bihi waxay u fahmaan qiimihii lagu soo iibiyey baa lagu qiimeynaya ay u fahmaan bimashturiyat bihi waxaa looga jeedaa naqdigii lagu soo iibiyey haddii danaaniir lagu soo iibiye danaaniir baa lagu qiimeynaya haddii daraahim lagu soo iibiyena daraahim baa lagu qiimeynaya haddii lacagahan warqadda lagu soo iibiyeyna tii lagu soo iibiyeyba ayaa lagu qiimeynaya wa yukhraju min daalika saynu ishaaray ismulishaaruhu wuxuu u noqonayaa curuudda ayuu u noqonayaa kaa la sheegay waa curuudu tijaara alaabta iibka u bandhigan iyo ganacsiga marka min daalikada dee mudaaf baa meesha ka go-anoo wa yukhraju min qiimati daalika ila alaabta lafteeda sekada laga bixin maayo sekada waxa laga bixinaya waa maxay waa qiimaheeda weeye marka qiimaheeda laga saaraya oo laga bixinaya bacda buluuqi qiimati maali tijaaratin isaaban rubculcushri baa laga bixinaya oo minhu ay min alqiimati qiimaha ka mida ma aha caynta ka mida qofku alaabtii lafteedii intuu toban meelood u qaybiyo meel ahaan seke u bixin maayo qiimaheedaa sekada laga bixinayaa qiimaheedaana sekada lagu bixinaya oo alaab ahaan qofku sekada kuma bixin karo waayo marka iminkoo kale si dee nisaabka loo ogaado markuu qofku qiimeeyo alaabtiisii ganacsiga lacag u rogo wixii lacagcad uu hayana uu ku daro iyo dahab iyo fida iyo waxaasoo dhan markuu isku wada daro haddii ay isla gaadhaan nisaabkii dahabka ama nisaabkii fidada markaasay seka ku waajibaysaa sekaduna qiimahay ku waajibaysaa qiimahana waa lagu bixinayaa de waa inuu lacag ku bixiyo weeye ama dahab uu ku bixiyo ama ama fida uu ku bixiyo naqdiga waa inuu ku bixiyo waayo taasi waa haddii ganacs maalku uu yahay maal aanay cayntiisa ama laftiisa seka ku waajibahayn waxaa dhici karta xoolaha qofku uu ka ganacsanaya inay yihiin xoolo marka horeba laftooda ay seka ku waajibto waxaa dhici karta inuu ka ganacsado xoolo nool geel ama lo ama ari ama wuxuu ka ganacsadaa timir wuxuu ka ganacsadaa zabiib kuwaasuu ka ganacsadaa marka laba seko horta kuma wada waajibayaan bilaa khilaaf oo hadduu ari ka ganacsado afartan ariga uu hayo la odhan maayo sekadii ariga keen sekadii ganacsigana keen labada midkoodun baa laga rabaa haddii labada midkood ay nisaab ku gaadho kaa sekadiisun baa laga rabaa oo wixii tusaale ahaan waa afartan adhiya wuxuu ka ganacsanaya maalka ama cayntiisa marka la egay nisaabta laakiin afartanka adhigaa qiimahoodu nisaab maaha sekadii adhiga ka bixi un baa la odhanaya sekadii ganacsigu ma jirto la ganacsi ahaan nisaab umay gaadhine waa yahay cagsigeeda soddon neef oo adhiya ayuu haystaayoo ganacsi uu haysto oo rogrogo soddonkaa neef qiimahoodu waa nisaab oo qadarkii dahab ama fidda ku ku seke goyn jira weye marka sekadii adhiga keen la odhan maayo waayo dee waaba soddon oo seke adhi kumay waajibin laakiin sekadii ganacsigaa laga rabaa mar haddii soddonkaa neef qiimahoodu yahay nisaab seke goys uu yahay haddii ay labadaba sekogeys ku noqonayso adhi ahaan tusaale aynu sheegnay iyo ganacsi ahaan labadaba qiimo ahaan qudimat zakaatu lcayni calaa zakaati tijaara sekada cayntaa laga hormarinaya sekada ganacsiga oo adhi ahaan hadduu geel iyo geel ahaan hadduu lo iyo lo ahaan ayuu sekada uga bixinaya haddii labadiiba ay nisaab ay ku gaadho waayahay maxaa laga bixinaya rubculcushri baa laga bixinayaa intii laga bixinayay dahabka fidada lacagta waa isku mid xoolaha ganacsiga waa rubculcushri un toban meeloodoo meel rubuceed ama boqolkiiba laba iyo badh ayaa laga bixinaya halkanna wuxuu kaga hadlayaa dahabka iyo fidada qofku uu qoto ee dhulka uu kala soo baxo iyo waxa ku waajibaya wama istukrija buu ihi wixii lala soo baxo oo min macaadini dahabi dahabka ceelashiisa lagala soo baxo iyo walfidati fidada ceelasheeda marka waa haddaynu macaadin ku fasiro yanaa godkii laga laga qodanayay waxaa kaleynu odhan karnaa wama istukrija wixii lala soo baxo oo min macaadini dahabi dahabka macdantiisii iyo walfidati fidada macdanteedii oo macdinka laba macnoba waa loo isticmaalaa makaanka iyo meesha dahabka laga qoto macdin waa la idhaha meesha fidada laga qotona macdin waa la idhaha dahabka laftiisana macdin waa la idhaha fidada lafteedana macdin waa la dhaha marka labada waad u macnayn karta wama istukrija wixii lagala soo baxo min macaadini dahabi dahabka godadka laga qoto iyo walfidati fidada godadka laga qoto ama wama istukrija wixii lala soo baxo min macaadini dahabi oo dahabka macaadintiisiiya iyo walfidati ukhraju minhu waxaa laga bixinayaa marka la sifeeye kadib in balaqa hadduu gaadho nisaaban qadarkii uu ku saka goyn jiray oo labaatan diinaara hadduu dahab yahay ama laba boqoloo dirhama hadduu yahay fido rubuuc cushri baa laga bixinaya toban meelodoo meel rubceed fil xaali mar allaale iyo markaa la qoto ee lala soo baxaa laga bixinaya walaa yushtaratu fiihi alxawl looma shardiyo inuu sanad u soo wareego isagoo qofkaasi haysta waa goorma ayaa laga bixinayaa in kaana waa hadduu yahay almustakhriju ka la soo baxay min ahli wujuubi zakaa dadkii ay zakadu ku waajibaysa mid ka mid a muslim xor ah ayaa la soo baxay hadduu gaal la soo baxay dee sake kee la odhan maayo wakadalika hadduu la soo baxay addoon mukaatabi isna dee sake laga weydiin maayo addoon aan mukaatabahayn hadduu la soo baxayna dee sayidkiisaa iska leh markaa sayidkiisaa sekeda lagala xaalaya la weydiinaya walmacaadinu buu uhi jamcu macdinin weeye macdanin daalka waa la hoos dhigi karaa waa la kordhigi karaa bifatxi daalihi daalkiisa in la kordhigaa la akhrin karaa iyo kasriha iyo in la hoos dhigo ismun waa magac macdinku oo limakaanin meel u sugnaaday makaankaasoo khalaq allahu ilaahay uu abuuray fiihi isaga uu ku abuuray daalika kaa la sheegay oo ah dahabka ama fidada oo min mawaatina meel aanay cidina lahayn oo cidna milkigeeda aan ahayn oo madax bannaan aw milkina oo meel ay cidi leeday marka macdinku min alcuduum buu ka yimi baa laidhi asukuuna oo dee dahabkiibaa halkaa ku xasiloon iyo fidadii waxaa kaloo idhi min alcadni buu ka yimi oo aliqaama ah oo dahabkiibaa meeshaa ku negi ama fidadii baa meeshaa ku nagi marka waa meesha ilaahay uu ku abuuray dahabka meel lagu aasay ma aha waa meesha ilaahay uu ku abuuray saasoo kale fidada meesha ilaahay uu ku abuuray wey meeshu waxay noqon kartaa mawaad mawaadku waa alardu almunfakatu can milkin waاkhtisaasin waa meesha aanay cidina cidi lahayn cidina aanay la gaar ahayn milkiguna waa meesha ay cidi leedahay wuxuu ihi wamaa shayga markaa aynu ku noqone macaadinta la qotaa dahab iyo fida haddaanay ahayn waxba kumay waajibin oo maala isaka ku waajibta maba ahaba ha la qoto ama si kaleba ha loo hele haddii macdanta la qoto ay tahay dahab ama ay fido tahay isaka ku waajibaysa cumuumka adilada dahabka iyo sekada ku waajibinaysa ayaa u daliila waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illah wabashiruu bicadaabin aliim wafi riqati rubculcushri buuhi nebigu fidadii rubculcushri baa laga rabaa iyo laysa fi aqala min cishiriina diinaara shay labaatan diinaaroo dahaba wixii ka yar waxba laguma laha wa fi cishiriina nisfu diinaarin labaatan kana nisfu diinaar baa lagu leeyahay waaye goormaa markaa daabkee fidladaa la qotay lagu yeelanayaa seko waxaa seko lagu yeelanayaa haddii nisaab ay gaadho nisaab waaye xataa marar kala duwan baa soo saare waa la ysugu daraya mar hadduu camalku xidhiidh ahaa oo shaqada uu waday xataa hadduu camalka kala gooyo cudurdaar awgii u kala gooyo oo bishanuu in la soo baxay aan nisaab ahayn shaqadii buu joojiyey cudurdaar awgii qalabkii baa ka jajabay tusaalaan bil buu qalabkiisa u hagaajisanaya bishii saddexaad buu dib u bilaaba in kaluu la soo baxay waa la ysugu daraya laakiin la ysugu dari maayo haddii wakhti dheeri uu ka soo wareego bilaa cudurina ay tahay tusaale ahaan in buu la soo baxay aan nisaab ahayn wuu iskaba daayeba qodistii cudurdaar la'aan buu isaga daayey muddo kadib buu haddana bilaabo in buu la soo baxay iyaduna aan nisaab ahayn la isugu geyn maayo markuu camalku uu xidhiir yahay waa la isugu geynaya markuu camalku cudurdaarawgii u kala go-ana waa la ysugu daraya hadduu nisaab isla gaadho marka waxaa laga rabaa sekadii baa laga rabaa sanad inuu usoo wareego isaga oo haysta shardi maaha waa kaa kuuri fil xaali waayo sababta shuruudda sekada loogu daray xawlka inuu sanad usoo wareego waa maxay waa qofkaa loo turayaayo waxaa la rabaa dee inaan lagu xaabin oon xoolihiisii gunta laga marin marka sanadka waxaa fursad loogu siiyey si ay xoolu intaa u kobcaan ee u kordhaan kanna dee xoolo iska diyaara oo hal mar u soo kordhay weeye sooma uurtaasuu iska qotay dahab kuuskuusan buu kala soo baxay ama fido xoolo hal mar uu faa'iido soo kordhay weeyaan markaaba sekadoodii waa laga rabaa oo lala sugi maayo sanad inuu dhammaado waaye wamaa yuujadu buu ihi wixii la helo oo min arikaazi rikaaza wa huwa rikaasku dafiinu ljaahiliyati madfuunu ljaahiliyati islaam ka hortii madfuunu ahliljaahiliyati jaahiliye ehelkeed wixii ay aasteen weeye wahiya jaahiliyadu alxaalatu xaaladii way alatii taasoo kaanat calayha alcarabu carabi ay ku sugnayd qabla islaam islaamka hortii min aljahli bay ka timi bilaahi ilaahay ay kaga sugan yihiin iyo warasuulihi wa sharaa'ic alislaam fa fiihi ay arrikaazi waxa uu qof muslimmuslimi helay ee islaamka hortii dadkii joogay ay aasteen alkhumusu baa ku waajibay shan meeloodoo meel afarta kalena isagaa iska leh xaggee lagu bixinayo israfu waxaa lagu bixinayaa masrifa zakaati halkii sekada lagu bixinayo sideeddii qole sekada lahaa unbaa leh calى lmashhuuri qowlka shaaficiye ee mashhuurka ee muctamadka marka loo ego wa muqaabilu qowlka mashhuurka ka ka soo horjeedaana wuxuu leeyahay annahu yusrafu waxaa loo sarfinayaa oo loo leexinaya ilaa ahli lkhumus dadka khumuska iska leh ee almadkuuriina lagu sheegay fii aayati alfay aayadda ka hadlaysa fayga xoolaha gaalada dagaal la-aan lagaga helo ما أفى الله على رسول من أهل القرى ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل طيب ركاز كأيو يمي الركاز بكسر الراء من الركز أي كيمي ركز هو الخفاء أو حي قرصوناي آسناوي أو تسمع لهم ركزة أي صوت الخفيه dhawaa qarsoon waaye sharcan maxaa rikaas la dhaha ile nebiga calayh salaatu wasalaam yihi wa fi rikaasi alkhumusu rikaaska shan meelood oo meel baa laga bixinaya qofkii helay qotay lagu leeyahay waa kan inoo fasiro wuxu uhi rikaasku waa dafiinu ljaahiliyati ay madfuunu ljaahiliyati waa wixii dadkii islaamka hortii jooga ay aasteen marka aljaahiliya isagu wuxuu ku fasiray xaaladiibuu ku fasiray dadku ay ku jireen ama carabi ay ku jirtay islaamka hortii laakiin waxaa mashhuura jaahiliya inay tahay inay yihiin dadka laftooda ismun linnaas aladiina kaanuu qabla alislaam qabla bicati nabiyi calayh isalatu wasalaam intaan nebiga lasoo dirin dadkii joogay aan diin haysan jaahiliye maxaa loogu magacaabay likahrati jahaalaatihim baa loogu magacaabay jahligooda oo badnaa awgeed oo ilaahay bay jaahiliin ka ahaayeen iyo rasuulkiisa iyo sharaa'icda islaamka ayay jaahiliin ka ahaayeen marka kuwaasi wixii ay aaseen ayaa horta rikaas la idhahdaa haddii qof muslimi markaa uu dhulka qodo oo uu la soo baxo waxaa laga rabaa shan meelood oo meel baa laga rabaa waa goorma waxay shaaficiyadu leeyihin waa hadduu yahay dahab ama fido waxaas isla markaa nisaabna u gaadho saasay leeyihin laakiin sidaad arkayso xadiidku dahab iyo fido muu shardi fi rikaazi alkhumus maal kalu noqon kara oo dahabkii fidadaba ka qaalisan nisaabna xadiidku umuu shardin xawl shaaficiyaduba shardin maayaan oo dee macdinkunbay kala mid dhigayaan dahabkiiyo fidada dhulka laga qotay ayay kala mid dhigayaan ayib marka la yidhi dafiinuljahiliyati haddaanu aasnayna dhulka uu iska dul yaal amaba se nacam jaahiliya aanay lahayn xoolahaasi haba aasnaadaane rikaas la odhan waayo wax dhulka iska dul yaala rikaas lama idhaa wax calaamadihii muslimiintu ay ka muuqdaana rikaas lama idhaa calaamadihii muslimiintu hadday ka muuqdaan muxuu noqonayaa luqata ayuu noqonayaa waa xoolo dee qof muslima ka lumay xoolo muslimna helis la helay laguma mulkiyo qofkii lahaa haddii la garanayo waa in loo geeyo haddii kalena dee baadidii la yaboohinayay bay noqonaysaa waaye maxaa laga bixinayaa khumus baa laga bixinayaa sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi khumuskaa shaaficiyadu waxay leeyihiin halkii sekadaa la marray sii sekada ayaa loo qaybinaya qowl kaloo shaafici leeyahay baa wuxuu leeyahay maya mar haddii khumusba la yidhi khumuskii fayga oo xoolaha gaalada dagaal la-aan lagaga qabsado waa inoo iman doontaa ciddii lahayd baa iskaleh faslun wa tajibu zakaatu lfitr fasalkan wuxuu ku saabsan yahay zakaatulfitrida iyo axkaamteeda ayuu ku saabsan yahay zakaatulfitridu inay waajib tahay waa lagu ijmaacsan yahy waa laysku waafaqsan yahay nebiguna wuxuu yihi farada ibnu cumar wuxuu yihi farada rasuulu llahi sala allah alay wasalam zakaata alfitr min ramadaana cala annaasi saacan min tamrin aw saacan min shaciir cala kulli xurin aw cabdin dakarin aw untha min almuslimiin rasuulku wuxuu dadka ku faral yeelay sekada waajibta marka laga afuro soomkii rabadaan iyadoo ah saac timira ama heeda wuxuu ku faral yeelay qof kasta oo muslima mid xora iyo mid addoona mid lab iyo mid dhadig inuu muslim ahaado ayaa ayaa shardi ah wtajibu waa waajibaysaa buu ihi zakaatulfitri waa waajibtaa zakaatulfitridu yanaa azaka alatii tajibu bisababi alfitri min soomi ramadaan waa sakada waajibta sababta ay u waajibtaana ay tahay marka bisha ramadaan soomkeeda laga afuro marka laba sababood bay u waajibtaa sababta kood waa idraaku juzin min ramadaan qofkani qayb ramadaan ka mida waa inuu soo gaadhay wa juzin min shawaal iyo qayb shawaal ka mida waana maalintii ramadaan u dambeysay waa inay u dhammaatay gabolka gabalka habeenkii ciiduna u dhacay macanaa qayb ramadaan ka mida qayb shawaal ka mida waa inuu gaadhay markaa sababteedu labadaasi ka koobantay laakiin labada midun baa loo idaafeeyo labadii looma wada idaafeyn waxaa loo idaafeeyey uun fitrigii oo dee dhacaya marka gabalku u dhaco juskii ama qaybtii shawaala ka mid ah un baa loo idaafeeyey wa yuqaalu laha waxaa la idhaahdaa zakaatu lfitrati baa la idhaahdaa ay alkhilqati zakadii abuurka zakaatu sawmna waa la dhaha zakaatu lbadanna waa la dhahda sadaqatu lfitrina waa la idhaahdaa bihalaathati ashyaa saddex sababood ama saddex arrimood marka la helo ayay waajibtaa zakaatu lfidri mid afraad baa jira isaguna ka afraad waa alxuriya inuu qofku xor yahay si dhammaystiran ama badh ahaan oo addoonka inuu isagu iska bixiyo iyo inuu cid ka bixiyaa toona ku waajibi mayso sayidkiisaa laga rabaa sekadiisa inuu sekada ka bixiyo xadiidku markuu leeyahy calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw untha min almuslimiin xurin markuu yidhi waa bayaan lilmukhrij waa kii bixinayey cabdin markuu yidhi waa bayaan lilmukhraj can waa kii laga bixinayey isagu inuu bixiyo waajib kuma aha lakin waa laga bixinaya isaga waayo alislaami bilislaami bay ku waajibtaa islaamnimo marka la helo falaa fitrata wax zakaatu lfitri calaa kaafirin gaal dushii maaha nin kaafirkaasi oo asliyin midaan diinta sooba gelina ilaa fii raqiiqihi ilaa zakaatan mooyaane wajabat calayhi ku waajibtay fii raqiiqihi bisababi raqiiqi addoomihiisa sababtood ugu waajibtay wa qariibihi kay qaraabadihi sababtii ugu waajibtay qaraabadiisii almuslimiina ee muslimiinta ahaa marka islaamnimaa shardi u ah hadduu yahay qofku gaal aan diinta islaamka sooba gelin inuu naftiisa sake ka bixiyaa waajib kuma ah laakiin addoon muslima hadduu leeya inuu ka bixiyo waa waajib qof qaraabadiisa oo muslima oo masruufkiisu ku waajibay hadduu jirana inuu ka bixiyaana waa waajib sakaatulfitrida waxaa loo eegaa qofka laga bixinayo kaas waa inuu muslim ahaado laakiin ka bixinaya ay bixinteedu ku waajibaysa gaal buu noqon karaa asal ahaan waxay ku waajibtay addoonka laftiisa sida xadiidkuba tilmaamay xurin aw cabdin wakadalika qofkan aan waxba haysan iyo ka yarya asalaanigay ku waajibta marka cidda ka mas-uulkaaba wujuubka u guuraya marka dambe lama odhanayo asal ahaan gaalkay ku waajibta asal ahaan addoonkiisa muslimkaabay ku waajibta isagana bixintii baa markaa ayaa lagu waajibay murtadkii isaga ka waran dee murtadka maalkiisay ku xidhantahy qofku waa inuu maal haystee maalkiisana waa inaga hore u nidhi waa mawquuf isagaale iyo ma laha midnaba la odhan maayo ilaa xaalkiisu kala caddaanaya marka hadduu islaamnimada ku soo noqdo sakaatulfidridii waa laga rabaa ile maalkaa la joojiyey ee la waqfiyey isagaa inuu isagu lahaaba caddaatee haddaanu islaamnimadii ku soo noqonna qof aan maal haysan buu ahaa maalka isagu maba lahayn baa caddaatay sakaatulfidri lagama rabo wa biguruubi shamsi ba'da looma baahnaynba wa guruubi shamsi halka uhi bihalaathati ashyaa halkaasu markaa ayn ka bedelay wa guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda ayay ku waajibtaa shardi u ah min aakhiri yowmin fii aakhiri yowmin ay dhacdo maalinka u dambeeya min shahri ramadaan bisha ramadaan ka mida markaa ay qoraxdu dhacdo maalinka ramadaan u dambeeya ayay waajibaysa xiinaydin markaa fatukhraju waa la bixinaya zakaat lfitri caman qofkii baa laga bixinaya maata dhintay bacda alghuruubi markay qoraxdu dhacday kadib waa dee ramadaan akhirkeedii iyo shawaal awalkeediiba uu soo gaadhay kaas duuna man mid laga bixiyaa waajib ma aha wulida la dhalay bacdahu qoraxdu markay dhacday kadib waayo kaasi waktigii ay waajibaysay mabuu soo gaadhin ilaa inuu ramadaanna wax ka soo gaadho shawaalna wax ka soo gaadhaaba shardigu ahaa marka haddee ramadaan waxba kama soo gaadhin kaas qoraxda dhicitaankeediina ma soo gaadhin licadami idraaki aljuzayn laakiin hadduu dhasho qoraxdu weli aan dhicin labadiiba wuu soo gaadhin ramadaan aakhirkeedii iyo qoraxda dhicisteedii shawaal ay ka bilaabmayso akaa isaga in laga bixiya waa waajib saasoo kale hadduu gabadh guursado iyadoo maalinkii ramadaan u dambeysay qoraxdu weli aanay dhicin ama addoon tusaale ahaan uu iibsado sekadiisi waa laga rabaa ila isagoo isagu le gabadhan isagoo qaba ayay sekadu ku waajibtay haddiise uu gabadh guursado marka rabadaan maalinkii u dambeeyey qoraxdiisu ay dhacdo sekadeedii isaga laguma laha waayo nafaqadeeduba waajib kumay ahayn markay sekadu gabadha ku waajibtay iyadoo sekadu ku waajiba ayay isaga u timi marka iyadaa isu qabta wahaakada wujuudu lfadli baa ayaa shardi ah ee alfaadil dheeraad in la helo wa huwa yasaaru shaksi qofku waa inuu hodan ku yahay bimaa maal yafdulu dheeraadkaa can quutihi quudkiisa iyo quutu ciyaali cidduu masruufo quudkooda fii dalika alyowm maalinka ay yowm alciidi kadaa saasoo kale waxaa leylatu habeenkiisa aydan habeenkiiyo maalinta ciidda waa inuu hayo wax dheeraadkaa habeenka iyo maalinta ciidda isaga iyo cidda masruufkoodu uu ku waajibay waxay quudan lahaayeen wax dheeraadkaa waa inuu hayo haddii wixii ay quudan lahaayeen inuu hayo sakaatulfidri kumay waajibinba waxay quudan lahaayeen maba hayaba sakaatulfidri kumay waajibin qofkan dee dad kalea la rabaa inuu caawiyo qof aan isaga waxba hayna lagu waajibin maayo dad kale inuu caawiyo lagu waajibin maayo marka halkaa uu quudka ka yidhi mu'na baa ka fiicnaan lahayd can quuti can mu'natihi wa mu'nati ciyaalihi si ila quudku waa wixii cuntadii la cunayay une si ay u soo galaan dharkii oo kale dharkii iyo gurigii iyo khaadimkii iyo waxa waa in wax dheeraadkaa uu haysto hadduu haysta tusaale ahaan guri nafiisa oo kii isaga ku habboonaa kaba qaalisan guriga iibi baa la odhanayaa oo guri munaasib kugu aan oo adiga kuleega oo dee kugu habboonna ka iibso inta kalena sikatifidr iskaga bixi baa la odhanaya lakiin gurigu hadduu guri isaga laayiqo a yahay sanduqad yar buu iskaga jiraa isaga taagtiisa ah dhaqaalaha iibi la odhan maayo sikatifidr iskaga bixi wuxuu iskaga jiraa guri daara oo isaga marka taagtiisa la eego laayiq ku ah laakiin waa waa qof faqiira isagu tusaalahaan guri bangalaa ama saddex dabaqa buu iskaga jiraa gurigaasi de waa nafiis laa'iqnimadii wuu dhaafa marka iibi baa la odhanaya guriga dabeetana guri munaasib kugu aana laa'iq kugu aana ka iibso inta kalena sikada iskaga bixi saasaa la odhanaya ciyaalihiida ugama jeedo dee carruurta u ciyaal fi lugati alcarab aladiina talzamuu nafaqatuhum weeyi ha yaryaraadaan ama ha waaweynaadaan xaaskiisi iyo addoomihiisi qaraabadiisiyaa soo gelaya wayuzakii waa saka bixinaya ashaksu qofku can nafsihi naftiisu ka saka bixinaya wa can man ciddiina uu ka saka bixinaya talzamu isaga ay ku waajibtay nafaqatu masruufkiisa uu ku waajibay oo min almuslimiina muslimiinta ka mid marka qaacidadu waa maxay man lazimatu nafaqatuhu lazimatu fitratu min almuslimiin qofka masruufkiisu uu kugu waajibay sakaatulfidridiisuna way kugu waajibtay hadduu muslim yahay rasuulka calayh salaatu wasalaam yihi miman tumawinuun waxaa laga soo reebayaa addoonka addoonka hadduu xaas leeyahy xaaskiisa masruufkeediida waa laga rabaa lakiin sakaatulfidrideedu kumay waajibin waxaa kaloo laga soo reebayaa inanka xaaska aabbihii inuu masruufaa haddaanu aabihii dee wuxuu ku masruufo haysan waajib bay ku tahay liyucifa abaahu ila haddii kale aabbihii gabadhu way ka cararaysaa suu aabbihii uga dhigo mid dhowrsoon oo xaas leh aba waajib bay idhaahaan hadduu aabihii u baahan yahay guur wuxuu ku guursadana aanu hayn inuu u guuriyo waa waajib hadduu aabihii guursaday oo gabadhii cidu wuxuu ku masruufo aanu hayna inanku hadduu xoolo haysta inuu u masruufa inantuna waa la mide waa waajib waajib saaran weeye marka gabadha inuu masruufa waajib bay ku tahay inankii laakiin inuu sikaatulfidrideeda bixiya waajib kuma aha qaacidada waa laga soo reebaya waaye waxaa kaloo la mida almu'ajir binafaqa falaa tajib fitratu cala almustaajir in wajabat caleyhi nafaqatu qof baa la yidhi waxaa ka shaqee masruuf baa lagu siinayaa masruufkiisi waa waajibile waa lagula heshiiyey lakiin sakaatulfitridiisu qofkaa ku waajibi mayso waxaad tidhi xoolaha i raac saddex waqti baan raashin ku siinayaa oo beerta iga shaqee saddex waqti baan raashin ku siinayaa jilaalkiina isku joog baan kuu goynayaa kuu soo iibinayaa xagaagiina isku joog kale nafaqadiisi waa waajible waa lagula heshiiyey laakiin fitradiisu waajib ma aha qofka muslimkaa ee wax uu cuno aan haysan cid markaa dee qaraabadiisoo biilisaan aani jirin muslimiintaasay waajib ku tahay inay wuxuu cuno ku noolaada siiyaan laakiin sakaatulfidri inay ka bixiyaan waajib kuma aha waatana wuxuu uhi falaa yalzamu lmuslima muslimka ku waajibi mayso fitratu cabdin addoon sakaatulfidridii waqariibin mid ay qaraabiyiin sakaatulfidridii wa zawjatin xaas sakaat fidrigeedu kufaarin gaalaa kuwaasoo gaala ah gaalada laga in sake laga bixiya waajib maaha dee gabadha gaaladee ninka muslimkii qabaa waa maxay de waa yuhuudiyada ama nasraaniyada wain wajabat haba waajibto nafaqatum haba waajibtabe marka qaacidadii kuwii laga soo reebayey buu inoo sheegay qaar oo qofka waxaa dhici karta inuu masruufkiisa kugu waajibo waa addoonkaagii waa qaraabadaada waa aabbaha ama waa hooyada ama waa ilmahaagii waa xaaskaagii laakiin aanay sakaatulfidridiisa kugu waajibin waayo waa gaal gaalla sakaatulfidri lagama bixiyo waidaa wajabat markay waajibto alfitru sakaatulfidru cala shaksi qofka ay ku waajibto fayukhriju wuu bixinayaa ay can kulli waaxidin mid kasta wuxuu ka bixinaya wama yajib ikhraaju minhu canhu oo in sakaatulfidri laga bixiya ay waajibtay saacan buu ka bixinaya saac saac raashina saacaasoo min quuti beladihi beledkiisa uu degan yahay raashinka lagu nool yahay ee laga cunaa in kaana waa hadduu yahay buu idhi beladiyan waa hadduu yahay mid dee magaalo degan reer magaala fain kaana fi lbaladi beledkaa haddii ay ka jirto aqwaatun quudad kala duwan oo ghalaba bacduha barhkood ay haalib yihiin oo inta badan wakhtiga u badan la cuno wajaba waxa waajiba alikhraaju minhu kaa inta u badan la cuno in sakadii laga bixiyo walow kaana shaksu qofku hadduu yahay fii baadiyatin mid miyi ku nool baadiyahaasoo ama beledba waa lamid iyaduna oo laa quuta wax quudi fiiha dhexeeda aanu ahayn amaba se quudka laga cunaa quud sekada gelaya maaha waa hilib oo kale iyo subag iyo waxbaa lagu nooliyey caano caadiya iyo akhraja waa bixinayaa sekadii min quuti aqrab ilbilaadi ileyh beledada ugu dhow quudkooda ayuu sekadii ku bixinaya waman lam yuusir qofka aan hodan ku noqon bisaacin oo saacaba aan haysan bal bibacdi saac barhkii buu haystaa lazima waxaa ku waajibaya daalika albacdu barhkaas ay ikhraaju daalika albacd barhkaa inuu bixiyaa waajib ku ah waaye wuxuu leeyahay zakaatulfitridu waa saac saa nabigu calayhi salatu salaam uu yihi saacan min shaciirin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi aw saacan min tamrin aw saacan min aqitin waa saac saaca qadarkiisa isagaa inoo sheegi doona laakiin saacu horta waa inuu noqdo quut quutkuna waa waxa lagu noolye weeye maa taquumu bihi alabdaan wa tuxfadu bihi alarwaax waxaa nafta lagu ilaaliya dee haddii la waayo naftu ay baxaysa gaajo u dhimanayso jidhkuna uu ku taagay baa quut la idhaahdaa waa raashinkii dee ay sekadu ku waajibaysa ee hore aynu soo mar marka haddii beledkiisa quud qura un laga isticmaalo raashin qura oo dadka quud u ah kaasunbaa waajib ay ku tahay inuu bixiyo raashimo badan oo kala duduwan baa la cunaa sida beledkeenoo kale ka haalibka haalibka waxaa loga jeeda ka inta u badan la cuno oo sanadkii tusaalehaan marka laysku celceliyo siddeed bilood baa raashin gaara la cunaa beriis la cunaa tusaalehaan afarta kalena waxyaabo kale dee beriiskaasaa quutulghaalibkii noqonaya haddii quu- quudad kala duwan meeshaa laga cuno oo midna aanu khaalib ahayn oo si siman loo cuno isagaa kala dooranaya afdalkuna waa aclaaha waa ka u sarreeye u qiimo badan inuu bixiyo haddaanu meesha quudba ka jirinna waddanka ama magaalada ugu soo dhow quudka inta badan laga isticmaalo ayuu ku bixinaya waayo qofka waxaa dhici karta zakaatulfitridii wuxuu ku wada bixiyo inaanu hayn oo wax dhici kara tusaale ahaan wuxuu hayaa saac qura naftiisii xaaskiisii caruurtiisii aabbihii hooyadii dad baa halkan u tuban saaca horta dee inuu bixiyaa mar hadduu saacaasi dheeraad ka yahay quudkii habeenkiiyo maalinta ciidda waa waajib laakiin yuu ka bixinayaa saaca naftiis ibda binafsika buuri nabigu alayh salatu wasalaam uma biman tacuul ilahna wuxuhi yaa ayuha aladiina amanu quu anfusakum ahliikum naara markaa naftiisa u horaysa hadduu mid labaad jiro qofka labaad uu ku xigsiinaya waayo xaaskiisa waa qofka masruufkiisu u adag yahay gabadha masruufkeedu waa masruufka u adag weeye shareecadu u adkaysa dadka kale oo dhan masruufkoodu haddii wakhtigiisa la dhaafo uu ka dhacaya laakiin gabadha masruufkeedu dayn buu ku yahay labaatan sannadood haddaanu masruuf siin oo ay soo xisaabsato labaatankaa sannadood masruufkoodii waa dayn ay ku leeda weeye marka iyadaa ku xigaysa waxaa ku xigaya khaadimkeeda binafaqa inkaan qofka gabadhii xaaskiisa u shaqeeya wuxuu ugu shaqaynayaana ay tahay dee masruufka u qaadanayo ilmihiisa yar buu ku xigsiinaya ee aan qaan gaadhin aabbihii baa ku xigo halkan aabbaha hooyada ka horeeya hooyadaa ku xigta kiisa weyn ee aan dee waxba haysan muxtaajka ah addoomihiisa u dambeeya aabbaha iyo hooyada halkan aabbaha la horraysiinaya nafaqada iyo masruufka marka la joogana hooyadaa horraysa sababtuna waxa weeye marka la joogo halkan dee waa sharaf baa ku jirta sekada bixinteeda sakatulfidri bixinteeda marka sharafta noocaasa aabbahay dee munaasib ku tahay ila aabbuu ku abtirsanayaa sharaf darrada aabbaha isna sharaf darraa ka soo gaadhaysa sooma laakiin hooyada waxba kama soo gaadhayaan ayib kitaabu nafaqa marka la joogana hooyadaa la horraysiinaya oo iyadu dacfigay ku xidhanta iyadaa aabbaha ka taag daran mogta abuu waa ninoo dee dhulkiisaasu u qaraab tegaya markaa islaamtaa la horraysiinaya waaye waxaa kaloo dhici karta inuu saac barhkii helo wixii la bixi la yidhina saac buu ahaa barhkaasuu bixinayaa buu leeyahy oo ilaahay muxuu yihi fattaqullah ma istatactum rasuulkuna muxuu yihi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum waxaan idin amray intaad awoodaan ka sameeya saaca haddaba qadarkiisu waa intay waqadru ee saaci saaca qadarkiisu khamsatu artaalin weeye waa shan rodol wa thuluthun iyo rodol saddex meelood loo qaybiyo meel bilciraaqiyi rodolka ciraaqiga ah marka lagu qiimeeyo ama lagu miiso wasabaqa waa soo hormaray bayaanu ritli rodolka rodolka caddayntiisu rodolka alciraaqiy fii nisaabi zuruuc buu kusoo hormaray buuri waa kii noo- horey noo yidhi waa ratlu bagdaadin cinda nawowiyi miatun wa hamaaniyatun wa cishruuna dirhaman wa arbacatu asbaaci dirhamin raaficina waa inagii nidhi miatun wa halaaثuuna dirhaman buu ka dhiga faslun fasalkan wuxuu ku saabsanya fi qasmi zakaati cala mustaxiqiha qaybinta zakada loo qaybinayo dadka sakada xaqa u leh ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi siiya wa tudfacu buu yidhi ay fawran waa la dhiibayaa sida ugu dhaqsaha badan azakaatu sekadii ashwaa cahdiya hore loo soo sheegay oo sekadii faralka ahayd ila alasnaafi baa loo dhiibayaa noocyadii athamaaniyati ee sideedda ahaa aladiina kuwaasoo dakarahum allahu tacaala ilaahay uu ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa alcasiizi ee haalibka ah kitaabka ilaahay ee cid walba ka adag ee cid ka adkaan karta aani jirin fii qowlihi tacaala uu ku sheegay ilahay uhi inama asadaqaatu sakooyinkii lilfuqaraa'i unbay u sugnaadeen fuqaradii iyo walmasaakiini iyo walcaamiliina calayha iyo walmu'allafati quluubihim iyo kuwii quluubtooda lasoo dumayey wa fi riqaabi addoomihii la xoreynayey iyo walkhaarimiina kuwii gashiga lagu laabo fii sabiili illah iyo kuwii jihaadaya wabni sabiil iyo kii musaafirka ila akhirih huwa daahirun waa mid iska muuqdo ghaniyun ka kaafton can sharx ilaa macrifat alasnaaf sideedaas sinfi mid walba macnihiisii waxa looga jeedo in la garta mooyaane sharax kale uma baahna ukun waaye sekada haddaba sideedaa sinfi ayaa la siinayaa haddii ka warrama qofka uu dayn ku leeyahay u dhaahdo dayntii aan kugu lahaa sekan ka dhigay ana seka ahaan u qaado sida saxiixa ka gudi mayso laakiin hadduu dayntii u gudo oo kadib uu seka ahaan u siiyo dhib ma leh haddaanu shardi la socon hadduu ku idhaahdo kula sii heshiiyu ku idhaahdo sekadaydaan ku siinayaa laakiin waxaa shardii ah inaad aniga igu soo celiso dayntii aan kugu lahaa iskaga bixiso ma ansaxayso waa sekadiisa oo ku danaystay sooma sekadiisa inuu ku danaystana lama ogolaa ka warrama haddii cashuurta uu u niyoodo seko waa masale ay fuqahadu ka hadlaan shaaficiyadu waxay leeyiin way ka gudaysaa hadduu cashuurta seke u niyoodo sida muctamadka agtooda khilaaf ba ku jireen laakiin waa goorma dee waa haddaanay cashuurtu ku waajibin ila cashuur daruur ahaan u waajibtaa jirtee dowladdu dakhligeedu haddaanu gaadhsiisnayn mid waddanka lagu maamuli karo dadka xoolaha haysta maaha fuqarada iyo masaakiinte xoolo way ka qaadi kartaa cashuura loo bixiy ama magac kalaa loo bixiye si loogu kala wado dee waddanka mushaaraadkii iyo dee wixii loogu bixiyo marka taasi waa mid waajiba taas marka waajibna waajib ma cunsiin karo ma odhan karo cashuurtii ugu waajibtay baan sekadii ugu waajibtay u niyooday shardi kalena way u dhigayaanoo adagoo waxay leeyihin qofka ka qaaday waa hadduu yahay mid ka mida dadkii sekada ilaahay uu idhi siiya taasi xagay ka jirtaa iminka cashuurta ma masaariftii sekada lagu bixiyaa sideedaa qole aayadda lagu sheegay miya cashuurta lagu bixiyaa waa maya marka inaga teenan qaطcan looma niyoon karo zake looma niyoon karo waayo sekadu masaarif bay leedahay meelo ilaahay uu ihi ku bixiya oo cayiman oo ilaahay u magacaabay cashuurtana meelo kalea lagu bixiya dadaan fuqaraba ahayn baa qaato oo mushaar loo siiyaa soo ma oo fara badan meelo aan isekaba ku baxayn baa dee lagu bixiya gawaadhi lagu soo iibiyo shidaa lagu bixiyo waxa weeya waxyaaba noocaas dhismayaal lagu dhiso marka qolada yidhi waa loo niyoon karaa laftoo shardiga adag bay ku xidheen in qofka ka qaadaya ee qaadanaya uu yahay mid ka mida sideeddii qolo ee la yidhi sekada siiya muslim ka mida sideeddaa sinfi marka baabkaas waa iska xidhaya hadda waayo sekada markuu leeyahay azakaatu zakaatulfitri lafteeduna way soo gelaysaa iyada lafteeda waxay idhahdaan sideeddan sinfi baa la siinaya laakiin sideedda sinfi hadda zakaatulfitri sida loo siiyaa aad bay u adagtay oo sideedda sinfi baa la siinaya macnaheedu waxa weeye sideedda hadday wada joogaan ama ay joogaan waxa weeyaan qaar ka midi waa in la wada gaadhsiiyo oo si siman si simanna loogu qeyme qaybiyo oo afraadda ka jooga oo dhanna la wada siiyo hadday kooban yihiin ama maalku uu badan yihi ee sakaatulfitr yaa waddadaa marin kara way adagtay ولهذا أبو لي بيجوري واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد قف قرين لسين كرزكة الفدر ذي قاركود دورتين بول ولا بأس بالتقليد في زماننا هذا زمن كانوا لك إلا قلي تعديب ملي قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به لو شافعي ولا لا ساسو فتوى الله بل علماء وكتكتي إن زكاة الفطر ذا فقراء إيو مساكين تنقاروا ليين رسولك عليه الصلاة والسلام يحر تعمل للمساكين طهر للصائم وتعمل للمساكين saasuu yidhi waa yahay sideedda sinfi dhammaantood waa in la wada siiyo weliba fii maxalli ilmaal xooluhu halkay joogaan sideeddaa sinfi hadday wada joogaan hadday ini ka joogtana inta ka joogta hadduu imaamku qaybinayana xataa kuwa meelaha kala jooga waa inuu u geeyo dowladdu sekada way rari kartaa seko gobol laga bixiyo magaalo magaalo kale urari karta laakiin qofka sekada bixinaya isagu ma naqlin karo inta meesha uu joogo laga helayo dadkii sekada mutaystay intee haddaba laga siinaya faqiirkee miskiinka waxa dhahen kifaayatu cumri baa laga siinaya cumrulghaalibka in ku filan manaa lixdan sannadood toddobaatan sannadood in ku filan baa laga siinaya waxa loogu waxaa loogu iibinaya tusaale ahaan guri ama dukaan uu biilka ka qaato amaba se hadduu xirfad yaqaan qalabkeedii baa loo soo iibinaya suu ugu shaqaysto hadduu ganacsi yaqaan waxaa la siinayaa lacag uu ku ganacsado oo alaabtii ganacsiga uu ku soo iibsado ka caamilka ka shaqaynaya isaga maxaa la siinayaa isagu waa shaqaala una dee shaqadiisa wuxuu ku mutaysto ujirada waktigaasoo kale dee mushqaayadda la qaata ayuunbaa isaga la siinaya ibnu sabiilkana waa qof socdaala oo saayida ka goday dee xoolihiisu meesha yaaleen wax wax gaadhsiiyuunbaa laga siinaya isagana ka duulayana ee ghaazigana mujaahidka dee waxaa la siinayaa baahidiisa sii socod iyo soo socod iyo muddada wajaahadu ku maqnaanayo iyo intaa uu maqan yahay dadkii uu masruufayo masruufkooda iyo hadduu u baahdo tusaalean gaadiid oo kale iyo isna waa looga iibinaya waay sideedda haddaba sinfiye aayadda lagu sheegay la yidhi sikadaa la siinayaa waa kuwoma falfaqiiru macnaa wuxuu yidhi soo maaha huwa daahirun ghaniyun can isharxi ilaa macrifat alasnaafi sooma odhan ee idaa aradta macrifat alasnaaf haddaba faadina jawaabu shardi bay dhacaysaa faqiirka ku jirtaa haddaad doonto inaad garato noocyada la siinayo fa aquulu laka waxaan ku leeyahay alfaqiiru faqiirku fi zakaati faqiirku baabo badan baa faqiir yimaadaa waanu kala duduwan yi kitaabu zakaa marka la joogo yaa faqiira huwa isagoo alladii kii weeyaan laa maala wax maali lahu isagaanu u sugnayn walaa kasba wax tacab inaanu u sugnayn maalkaa ama tacabkaasoo yaqacu dhaca mowqican meel kaga dhaca min xaajatii baahidiisa amaa faqiiru lcaraaya baabka baabulcaraaya la idhaahdo ee beyca ku jira faqiirka lagu sheega miyaa huwa isagu mankii weeyaan laa naqda wax kaashi biyadii gacantiisa aanu ku jirin baabulcaraaya waa ka la yidhi timir buu haystaa lacagna ma haysto uu rutab ku iibsado rutab uu ku faakahaysto u baahan yahay marka maxaa loo baneeyey inuu timirtiisa rutab ku iibsado khamsata awsuq weliba ka yar marka faqiir haddii kaa lagu sheego waxaa loo jeedaa lacag baanu haysan laakiin timir buu haystaa xoolo kaleu haystaa waxyaaba kale u haystaa waayo faqiirku markaa salaa wuxuu ka yimi waa man kusira fiqaaru dahrihi waa ka lafdhabarta laga jabiye weeye faqira ama faqara dhabarku ka jabaya ayuu ka yimi faqiirka iyo miskiinka markaa dee faqiirkaa xaaladiisu sii liidataa waa kaan waxbaba hayma xoolana ma haysto shaqo nolol maalmeed ka soo galana ma haysto ama wuu hayaa maal ama nolol maalmeedku meeluu ka soo galo laakiin wax baahidiisii meel kaga dhacaya maaha hadduu toban u baahan yihi shan wax ka yar ayaa soo gala afar iyo saddex iyo laba iyo mid iyo waxaasaa soo gala waa faqiirkaas walmiskiinuna man mid weeyaan qadara awooda calaa maalin xoola haysta aw kasbin ama tacab yaqacu u dhacaya kullun mid kastoo minhumaa labadoodaa ka mida maalka iyo kasabka mawqican meeluu kaga dhacayo min kifaayatihi intii ku filayd nolosha asaasiga ugu filayd meeluu kaga dhacaayo macnaa miskiinku wuu ka yaro sarreeyaa waxbuu hayaa ama waxbaa soo gala baahidiisii meel kaga dhacaaya oo nisfi fa akthar baahidiisu hadday tobantay shan ama ka badan ilaa sagaal laakiin tobankii baanay wada gaadhayn walaa yakfiya aan ku filayn waa kaa yidhi baahidii asaasigeeda aan ugu filayn waaba tana wuxuu ihi kama yaxtaaj waa sida mid u baahan ilaa casharatin toba ilaa casharati dirahima toban dirham wa cindahu sabcatun oo toddoba haya toban buu u baahan yaho baahidiisii asaasiga ayda toddoba hayst ama toddoba maalintii soo gala ama wuxuu hayay waxa maalintii soo gala toddoba isku ah toddobadu waa tusaale une ama sideed ama sagaal almuhim tobankii ma gaadhayso baahidiisa ahaa wala caamiluna man istacmalahu waa ka uu shaqaalaysiista alimaamu imaamku xaakimku calaa akhdi sadaqaat sakooyinka soo ururintooda u shaqaalayso iyo wa dafciha bixinteeda dhiibisteeda limustaxiqiha ka xaqa u lahaa u dhiibayo yacnaa kii soo tira koobayey kii qorayey kii soo ururinayey kii dadkaa ka shaqeeya weye kii qaybinayey shaqaale gaal buu xataa noqon karaa isagu waa qof shaqaalaa un marka isaga waxaan la siinayaa seke maaha waa maxay waa mushqaayad wey shaqadiisa isaga lagu siinaya walihaada isaga inuu faqiir yahay inuu miskiin waxaa loo eegi maayo isaga sifaadkan kaleo dhan loo eegi maayo walmualafatu quluban kuwa qulubtooda la dumaya wahum iyagu arbacatu aqsaamin wey waa afar qaybood axadu afartaa midkood mualafatu lmuslimiina muslimiinta quluubtooda la dumaya weye wa huwa muslimka qalbigiisa lasoo dumaye lasoo dhoweynaya man aslama waa ka islaamay wa niyatu iyadoo niyadiisuna daciifatun ay tahay wuu islaamay laakiin iimaankiisu waa daciifo dacal yar buu ka laalaadaa haddii wax loo dhiibo iimaankiisaa quweysanaya haddii kalena jarkaasu ka duulaya fa yutaallafu waa lasoo dumaya lasoo dhoweynaya waxaa lagu soo dhoweynaya bidafci zakaat sekadii in loo dhiibo lahu isaga hadduu doono haniba ha noqdee diintiisaa loogu ilaalinaya sekada وبقية الأقسام مؤلفة القلوبka saddexdooda qayboodoo kalena في المبسuuطaaت kutubta dhaadheer bay ku yaaleen saddexa qayboodoo kale waayo waa qofka islaamay iimaankiisuna uu qawi yahay laakiin qoomkiisuu sharaf ku dhexlayo waa qof lagu daydo marka haddii isaga sekadii wax laga siiyo kuwii kalaa soo eeganaya soo islaamaya mualafat quluubkaasina waxaa kaloo mualafat quluub ka mid a kuwa meelaha xuduudaha iyo furimaha jooga gaalada dee muslimiinta ka hor taagan waxaa kaloo qaybta afraad mualafatulquluubka kuwa sekada bixinteeda diida kuwa xoogga kaga soo qaadaya oo hawshii dowladda kaga bixi lahayd ayay ka furanayaan ciidankii lagu saari lahaa iyo kharashkiisa iyo waxaasoo dhan iyagaa ka soo qaadaya kuwaasina waa mualafatulquluub wa fi riqaabi ay wariqaabu buu u jeedaaye addoomaha sekada la siinayaana wahum iyagu almukaatabuuna waa kuwa heshiiska isxorayntaa la galay ciddii lahayd kitaabatan saxiixa kitaabo saxa ayay la galeen ama almukaatabu ka la kitaabooday miyaa sayidkiisii kitaabatan faasida falaa yuctaa la siin maayo min sahmi mukaatabiin mukaatabiinta qorigoodii waxba laga siin maayo hadduu sifaadkii kale leeya dee wax waa lagu siin karaa marka kitaabadu waa inay shuruuddeedii dhamaystiratay kutubta dhaadheer baan lagu arki doonaa marka intee laga siinaya kaana in de inta ka dhiman wuxuu isku xorayn lahaa baa laga siinaya ha yaraata ama ha badnaatay walghaaribu ka gashiyoobe sekada la siinaya calaa halaathati aqsaam waa saddex qaybood axad waa midkood man istadaana waa ka amaahday maal deynan buu deynsaday litaskiini fitnati fitna suu u qaboojiyo bayna daa'ifatayni laba kooxood dhex taalla fii qatilin bisaabi qatilin qof la dilay sababtii ku timi qofkaasoo lam yadhar aanu muuqan qaatiluu kii dilay wataxamala wuxuu dusha u ritay deynan deyn bisababi daalika arrinkaas sababtiisa siuu fitnada u damiyo fayuqdaa deynu deyntiisaa la bixinaya min sahmi alghaarimiina baa laga bixinaya qoriga kuwa gashiga lagu leeyahy macnaa waa qof u deymoobay inuu dad kala furto inuu deyn usoo qaato sekadii baa isna la siinaya intee la siinayaa deyntii intii uu soo deynsaday sawaan waxaa isku mida kaana haya haniyan mid xoola haysta aw faqiiran haya faqiir hadduu ya garanaya hadduu haniya maxaa loo siinaya dee arrin sharaf iyo qiimale buu sameeyey waa la dhiiri gelinaya si ay dadku dadka u kala furtaan oo fitnada ay maalkooda dabkeeda ugu baktiyaan wa inamaa yucطaa waxa la siinaya in alghaaribu kaa gashiyoobe laga hadlayey cinda baqaa'i deyni deyntii markay baaqi tahay caleyhi isaga baaqi ku tahay haddii deyntii uu sababtaa u galay weli lagu leeyahy ayaa la siinaya deyntii laga bixinaya fain addaahu hadduu deyntii bixiyaba isagu min maali uu ka bixiyo aw dafacahu ama maalkiisuu bixiyo ibtidaan marka horeba deyn ma geline xoolihiisii u haystay uu dadka ku kala furtay lam yucطa lama siinayo min saami lghaaribiin kuwa gashiyoobay qorigooda waxba laga siin maayo hadda dee haarib ma aha soo maa waa gashi baxay ama marka horeba deynba maba gelinba haarib maba ahayn wabaqiyatu aqsaami alghaarimiina kuwa gashiyoobee kale ee walghaarimiina ilaahay uu leeyahay sikada la siinaya filmabsuutaati bay ku yaalaan tubta dhaadheer bay ku yaalaan dee labaa hadhay oo waa qof lafihiisa wuxuu amaaday ama dadka dee uu masruufo arrin mubaaxana wuxuu amaahday ama arrin xaaraana buu marka hore usoo amaahdayoo laakiin mid mubaaxa buu ku bixiyey ama mid xaaraana buu usoo u soo amaahdayba xaaraan khamri buu usoo amaaday ama qaad ayuu lacagta usoo amaaday wuxuu iskaga bixiyena ma hayo waanu toobad keenay xaaraan baa usoo amaaday mar hadduu toobad keenay waa sekadii waa la siinaya mar haddii geshigaa lagu leeyey wuxuu iskaga bixiya aanu hayo laakiin haddaanu toobad keeninoo weli qurankii u walaaqanayo la siin maayo kaa xaaraanta usoo amaaday wa ama sabiilullaahi miyaa fahum iyagu alguzaatu waa ciidanka duula ee duulimaadka taga ee jihaadka taga aladiina kuwaasi oo laa sahma wax qori ahi oo qayb ahi lahum iyaga aan ugu sugnayn fii diiwaani almurtasiqa buugga ciidanka rigliga oo ciidamada jihaad taga waa laba murtasiqa iyo mutatawica murtasiqadu waa kuwa dowladda u diiwaan gashan waa ciidanka rigliga mutatawicaduna ma diiwaan gashana mushaharna ma qaataan marka dee la dagaal tegayo ayay raacaan ama marka loo baahdo bal hum iyagu mutatawicuuna waa kuwo ku tatawucay biljihaadi jihaadka marka kitaabu zaka marka la joogo waxa uu xela ciidanka mutatawiciinta ayaa zakada leh ciidanka rigligaahi isagu sekada waxba kuma laha marka la joogo khaniimada iyo fayga iyo ciidanka rigligaba wax ku leh kuwa mutatawiciinta waxba kuma laha taasay isu weydaarsanta wa ama ibnu sabiili ibnu sabiilki miya fahuwa isagu man yunshi waa mid bilaabaya safaran safar min beledi zakaati beledkaa zakada lagu bixinayo ayuu safar ka bilaabaya aw yakuunu ama wuxuu aana mujtaazan mid ka gudbaya oo maraya bibaladiha beledu zakaaga mid maraya wayushtarad waxaa loo shardiyaa fiihi isaga alxaajatu baahi wa cadamulmacsiyati iyo safarkiisa safar macsiyo sabab macsiya u galay inaanu hayn marka ibnu sabiil maxaa loo yidhi dee waddadu laazima sida ilmuhu u laazimo aabihi walihaada baa la yidhi ibnu sabiil ina wado ayaa la yidhi marka waa qofkii socdaalka ahaa ee safar ka bilaabay meeshaas sikada lagu bixinayo amaba se meeshaasuu maraya uu ka gudbaya baahina way haysaayo dee saahidii baa ka goday safarkiisuna safar uu macsiyo u bilaabay maaha hadduu safarkiisu safar macsiyey dee lagu caawin maayo waxba lama siinayo marka intee la siinayaa inuu ku gaadho maalkiisii baa la siinaya haddaanu maalba lahayn meeshii uu ku socday inuu ku gaadho ayaa la siinaya wa qowluhu uhi wa ilaa man cid baa la siinaya yujadu la helo oo minhum ka mida sideedaa sinfi ay alasnaafi fii ishaaratun baa ku sugan tilmaamis uu tilmaamayo ilaa annahu idaa fuqida haddii la waayo bacdu lasnaafi sideedaa nooc qaarkood haddii la waayo sida imikaba ay tahay dee riqaab addooma ma jiraan sooma wujida albacdu oo badhna la helo tusrafu waxaa loo sarfin oo la siin liman wujida inta la helo oo sideeddu hadday wada joogaan waa loo qaybin haddaanay wada jooginna inta joogtaa la siin fain fuqiduu haddii la waayo kullum dhammaantood sideeddii sinfi midba lagama hayo ee sekada siiya ilaahay uu yidhi xufidati zakaatu sekadii waa lahayn xataa yuujadu ilaa la heliyo kullum dhammaantooda waa loo qaybin aw bacdu ama barhkood la heliyo barhkaasubaa loo qaybin walaa yaktasiru ku gaabsan maayo fii ictaa'i zakaati sakada siinteedii calaa aqala min halaathatin saddex ka yar oo min kulli sinfin nooc kasta ka mida oo min alasnaafi athamaaniyati sideeddii sinfi ka mida hadda la soco sideeddaa sinfi hadday wada joogaan oo xooluhu ay badan yihiin oo ay wada gaadhayaan oo qof qof ay u wada gaadhayaan beledka ay wada joogaan amaba se iyagaa kooban xooluhu haba yaraadaanba saasay xooluhu ku wada gaadhayaan in la wada gaadhsiiyo qof qof la wada gaadhsiiya waajiba bay leeyihin shaaficiyadu ayib xoolihii baan wada gaadhayn tusaalahaan maalkii baa kooban ama maalku ha badnaadabe iyagii baa khayru maxsuurina fuqarada beledka jooga wax la tirakoobi karaba maaha xaaladdaasuu ka hadlaya xaaladda maxaa waajiba qolo walba ugu yaraan saddex qof waa inuu ka siiyo taana halkay ka qaateen jamca lilfuqaraa'i waa jamc walmasaakiin sidaas ila alcaamila mooyaane ka sikada ka shaqeeya fa inuu yajuusu waxa bannaan yakuun noqdo waaxidan mid qura qof quraa shaqaalaha sikada laga dhigi karaa dee kaasumbaa markaa dee mushqaayadiisii laga siinayo in xasalat waa hadday ku xaasasho bihi isaga alkifaayatu baahidii hadduu kelidii dee shaqadaa qaban karo kuwo kale looma baahno waidaa sarafa lithnayni hadduu laba siiyo halkii laga yidhi ugu yaraan saddex qolo walba ka sii laba hadduu siiyo min kulli sinfin qolo walba ka mida gharima waa u magdhabayaa lithaalithi ka saddexaad aqala mutamawalin wax maal laga dhigta inta u yar waqiila waxa la yidhi yaghramu la wuxuu u magdhabayaa athuluda saddex meelood oo meel ile thuluth buu lahaa labada kale wuxoodii buu siiyey isaga intiisii baa maqanay marka haddabal aayadda u fiirso aayadda qaabka loo dhigay dadkan la yidhi sekada siiya waa la kala duway inama asadaqaatu lilfuqaraa walmasaakiin walcaamiliina calayha walmu'allafati quluubihim waa imise waa afar sooma afartaa maxaa la geliyey laab afarta dambana fi وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل maxay ku kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihin laamtaas waxay tilmaamaysaa afarta hore sekada la siiyo iyagaa iskale way mulkiyayaan meeshay doonana ku bixiyaan waayo sifadoodaa lagu siiyey afarta dambana sabab baa loo siiyey kani inuu ku gashi baxo kani inuu naftiisa ku xoreeyo kani inuu socdaalka meeshu ku socday inuu ku gaadho kan mujaahidka inuu ku jihaad tago shaqadii loo siiyey hadday ku qabtaan waa sax meel kale se uma leexin karaan hadday meel kale u leexiyaan waa laga soo celinaya hadday wax ka soo hadrhaan hawshii loo siiyeyna waa inay iska soo celiyaan ibnu sabiil buu ahaa kun doolaroo sakaa baa la siiyey shan boqol baa meeshii uu ku socday xoolihiisu yaalleen gaadhsiisay shanta kale ma lahay waa inuu iska soo celiyo marka laamkiiyo fiidu macnahaasuu faa'iideynaya la soco وخمسة شن لا يجوز ما بنانا دفع الزكاة سكدي إن لو ديبو إليهم يجا وإن سكدي لسيا ما بنانا شن الغني قفك كافتون بمال حولو هايستكو كافتون أو كسب حولو هايستا باهدي سأساسيغا وقوة فلان أما تعب ده مال الله أما بالله باهدي سأساسيغا ودبولي لما السينيو ولا حظ فيها لغني walaa liqawiyin muktasib buuhi nebigu mid qani ah oo xoolo qani ku ah ama xoog oo shaqaysta sekada waxba kuma laha walcabdu addoonkiina waxba kuma laha oo haddaan mukaatab ahayn ka mukaatabka isaga wuxuu soo gelayaa wa fi riqaab sidaynu hore u sheegnay wa banuu haashimin wa banulmualibi banuu haashim iyo banulmualib raggooda iyo dumarkoodu waa isku mid banuuda waxaa loo cabira min baabi tagliib seke lama siin karo nebigu wuxuu ina hadihi sadaqaat inama hiya awsaakhu naas وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقدني وا وسخدي ددك اسكغي ددك دد با دنبيgiis kaga maydhaya marka nabi maxamed iyo qaraabadiisa xalaal uma aha sawaan waxa isku mida municu loo diidaya xaqahum xaqoodii min khumus alkhumus khumus khumus alghaniimada ay ku lahaayeen loo diidaya am laa mise looma diidina marka halka khilaaf baa ku jiro khilaafkaas uu ishaaraya isagu xilay waa isku mid xaqii ay ghaniimada iyo faygiya ku lahaayeen haddii laga siiyo iyo haddaan laga siin hadduu jiro iyo haddaanu jirinba sekadu waa wasakho waxba kuma laha wakada saasoo kale waxaa cutaqaa'um kuwa ay xoreeyeen laa yajuusu ma bannaana dafcu zakaati ilayh nebigu muxuu uhi mawla alqowmi minhum qoomku qofkii xoreeyeen iyuu ka midi markaa qof reer banu haashim ama reer banu mutalibi qofku xoreeyey cidduu doonayaba ha noqdee isagana sekadu xaaraan bay ka tahay wayajuusu waxaa u bannaan likullin mid kasta oo minhum kuwaa la sheegay ka mid a akhdu sadaqati tatawuci baa u bannaan ka qanigaa sadaqad sunnaa waa iska qaadan karaa iyo ka qawigaa iyo reer banu haashim iyo saasuu leeyahy marka nebigunbaa sadaqadda sunna ee xaaraan ka ahayd bay leeyihin laakiin qaraabadiisa xaaraan kama aha oo sida muctamadka ah laakiin cala almashhuuri waa ka yidhi oo muqaabilku isagu muxuu leeyahy maya sadaqadda faralka waajibka iyo ta tatawucee sunnaa labaduba qaraabada nebiga xaaraan bay ka ahaayeen sida nebigaba xaaraan ay uga ahaayeen muctamadkuna muxuu xujaysanayaa inamaa hiya awsaakhu nnaas dee waa tafaralkaabaa sifadaa leh tatatawucii sifadaa ma laha waalkaafiru weeye ka shanaad wa fii bacdi nusq waxaa ku qoran walaa tasixu u ansixi maysa lilkaafir oo gaal lama siin karo tii faralka ahayd ta- sadaqad sunnaa gaal waad iska siin karta oo nebigu muxuu ihi wa fii kulli kabidin ratbin sadaqa beer kastoo qoyan wixii la siiya waa sadaqo wamanka talzamu ay ku waajibto almuzakiya ka sekada bixinaya nafaqatu masruufkiisu uu ku waajibo laa yajuusu ma bannaana dafcuha inuu u dhiibo sekadii ilayhim iyaga bismi lfuqaraa magaca faqiirnimo inuu ku siiyo walmasaakiin magaca miskiinnimo oo waalidkii iyo awlaaddiisa masruufkoodu uu ku waajibay qofku sekadii ma siin karo oo sifada faqiirnimo iyo miskiinnimo kuma siin karo ila waxay noqonaysaa inuu masruufkii iyo biilkii iskaga riday sekadiisi oo sekadiisi isagu ku intifaacay sekadana inuu adduunyada intuu joogo ku intifaaco dee lama ogola wayajuusu waxaa bannaan dafcuhaa sekadii inuu u dhiibo ilayhim kuwaa masruufkoodu uu ku waajibay oo ugu dhiibo bismi kowni magaca ahaanshahooda ay yihiin khusaatan ay yihiin kuwa jihaad tegaya aw khaarimin ama kuwa gashi lagu leeyahay maalan oo inankaagii haddii dayn lagu leeyahay masruufkiisu hadduu kugu waajibay dee deyntu kugumay waajibin xaaskaaga haddii deyn lagu leeyahay deynteeda inaad ka bixisa adiga waajib kuguma ah adiga masruuf bay kugu leedahay deyn inaad ka bixiso kuguma laha waalidka waa saasoo kale markaa sekadii deynta waad kaga bixin karta hadduu waalidkaa jihaad tegayo oo mutatawiciinta uu ka mid yahay ama waladkaagii sekadii waad siin kartaa oo sifadii fii sabiili illaahi waad ku siin kartaa bismi alfaqiir waalmiskiin unbaanad ku siin karin wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed